بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suurat lanfaal aayadda koowaad bismi illaahi araxmaani araxiim yasaluunaka cani lanfaal qul ilanfaalu lilaahi wاlrasuuli faاtaquu allaha waaslixuu data baynikum waadiicu allaha warasuulahu in kuntum mu'miniin suurat lanfaal suuradda la yidhaahdo madaniyatun waa madani waa qur-aanka madaniga ah ee bacda alhijra soo degay aayaadkeedu aqwaal baa ku jidhee waa hamsun wa sabcuuna waa toddobaatan iyo shan aayadood hordhaca suuraddan haddii wax yar laga tilmaamo waxay ka hadlaysaa suuraddoo dhan wax ay koobaysa markii la tilmaamo suuraddan oo ka mida suwarka madaniga ah waxay ka hadlaysaa khazawaadka iyo duulaamadii waxay ka hadlaysaa jihaadka fii sabiili illaahi lagu jihaado waxay daaweynaysaa suuraddu waxyaalo dhacay dagaalada qaarkood gadaashooda suuraddani waxyaalo badan oo tashriicaadka waxyaalaha la jideeyo xagga xarbiga dagaalka la xidhiidha ayay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca xarbiga iyo dagaalka dhinaca dadka la soo qafaashay iyo haniimooyinka suuraddaani waxay soo degtay dagaalkii beder gadaashiisa dagaalkaa beder ghaswatu beder ghazawaadka waxaad kaanat faatixat alghazawaat fii taariikhi alislaami almajiid taariikhdan islaamigaa ee sharafta badan waa ghaswadii lagu furfurtay ee furaha u ahayd ghaswatu beder nasrigii ay heleen dadka mu'miniinta ama junduraxmaan bay bilow u ahayd ghaswatu beder ilaa saxaabada qaarkeed suuraddan kaga magacaabeen suuratu bedrin bay dhihi jireen suuratu beder aad bay arrintaa uga hadlaysaa waxyaalaha waxay ka hadlaysaa qofka mu'minkaa looga baahan yahay ee dadnimada iyo geesnimada iyo baadilka inuu hor istaagaah waxaa la og yahay oo layska wada og yahay taariikhda ghasawaadka la xaggeeda aynu ka ognahay ghaswada beder la yidhaahdo kaanat fii ramadaan min asanati athaaniyati lilhijra bisha ramadaan bay dhacday sanadkii labaad oo hijrada bayna ahayd bisha ramadaan iyadoo la sooman yahay ee ramadaan lagu jiro ayaa ghaswatu beder ay dhacdo waxyaalaha waaweyn oo ramadaanka dhex dhacay bay ka mid tahy markii arrinkaasi dhacay waxaa dhacday in la radiyo meesha laga saaray baqyigii iyo duqyaankii iyo qooqii gaalada in la badbaadiyey kuwii mustadcafiinta ay rag iyo dumar iyo carruurba ahaa ee magaalada maka joogay in ay ilaahay aqbalay ducadoodii dadka halkaas ku dhibaataysnaa sidaas ba arrimuhu dhicin marka kaanat ghaswatu badrin nasran lilmu'miniin wahaziimatan lilmushrikiin mu'miniintana guul bay u ahayd gaaladana jabid bay u ahayd beder arrimaheeda marka laga hadlayo hadda waxaa imaanaya suuraddan dhexdeeda annidaa'aatu alilaahiyatu lilmu'miniin dhawaaqiyo yeerid dadka mu'miniinta loo dhawaaqayo loo nidaynayo sita maraad ilaa lix jeer baa mu'miniinta laynoo dhawaaqaya weliba imaan baa laynooku dhawaaqaya ilaa lix jeer yaa ayuha aladiina aamanuu baa suuradda la dhahaya kan u horeeya dagaalka inaan laga cararin marka layna kala hadlayo mu'miniinta baa lagu dhawaaqa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum ladbaar waa nidaha koowaad nidaha labaad waxaa lays amrayaa bisamci wadaaca ismaqlid iyo isadeecid ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulka la adeeco calayhi salaatu wasalaam niddo labaad baa ku yimid yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha warasuulahu walaa tawallow canhu wa antum tasmacuun nidaha saddexaad waxaa waxaa loo sheegay dadka mu'miniinta waxa rasuulku ugu yeeraya noloshoodii iyo cizigoodii iyo liibaantoodii inay ku jirto adduun iyo aakhiraba yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyikum nidaha afraad waxaa la baraarujinayaa lagu baraarujeeyey ummadda muslimiinta sirteeda in la faafiyo cadowga loo geeyo ummaddii dad iskaga dhex warwaranto oo sirahooda iyo xogtooda waxaas balaayo la wadaagtay ee gaalo awoodoodaa jabaysee arrintaa inay khayaano tahay ilahay iyo rasuulkiisa la khayaanay ummaddana la khayaanay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquunuu allaha walrasuul wataquunuu amaanaatikum waantum taclamuun nidaha shanaad waxaa dadka loosoo loo soo jeediyey eegmadooda cabsida midhaha laga helayo iyo cabsidu inay tahay khayr oo dhan asaaskiis ya ayuha aladiina aamanuu in tattaquu allaha yajcal lakum furqaanan wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum wallahu du lfadli lcaiim nidaha lixaadoo u dambeeya annidaa lakhiir yeeridda u dambaysa wey waxaa loo caddaynayaa waddada guush waa in cadowga hortiisa la sugnaado aan la cararin cadamada ilaahay waa in lasoo xaadirsado ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fiatan fahbutuu wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun intaasaa suuraddu waxyaalahay ka hadlaysa ka mid a waxaa lagu soo gebagabayn doonaa suuraddan dadka mu'miniinta in wilaayo kaamila dhexdooda ay tahay si kasta u kala midab duwan yihiin u kala jinsi duwan yihiin meelaha muslimiintu iskugu yimaadaan markaad tagtid xaramka iyo meelaha maaragtay kulmiyaha wax kastoo ay ku kala duwan yihiin fahum ummatun waaxida waa isku hal ummad waa hal kacbo waa hal qiblo hal ilaah keliya caabudayaan rasuul keliyay calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed bay raacsan yihiin nebigoodii ah ugu dambeeya ambiyada diin keliya haysaan jinsi kasta iyo midab kasta ay kala leeyihiin sida diinta gaalnimaduba ay waxoodu hal millo ama hal diin keliya ay ka dhigan tahay say doonaan ha u kala duwanaadeen wladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdin baa lagu soo khatimi doonaa intaas waa si guud suuraddu waxay ka hadli doonto bismi illaahi raxmaan raxiim quuluu waxa dhahdaan bismi illaahi araxmaani araxiim yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nabiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam waxay ku weydiinayaan can ilanfaali bay ku weydiinayaan alanfaal haniimada xaggeeday wax kaa weydiinayaan haniimooyinka haniimadii beder la haniimaystay ilaa muslimiinta waa guusha heshay yaa leh bay ku leeyihiin seebaase loo qaybinayaa su-aashu wataa qul waxaa dhahdaa alanfaalu haniimooyinku lilaahi ilaahay bay u ahaadeen iyo warasuuli rasuulkiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulka u ahaadeen waa maxay iyagaa xukumaya iyagaa qaybinaya iyagaa caddaynaya wey ee fattaqu llaha ilaahay ka yaaba wa aslixuu wanaajiya daata baynikum dhexdiinna xaaladda u saaxiibka ama xaalka u saaxiibkaa xaalka dhexdiinaa wanaajiya maxaa ku wanaajinaysaan alitilaaf iswaafaq wa cadam alikhtilaaf iskhilaaf la'aan inaana iskhilaafin midowdaan wa adiicu llaha ilaahayna adeecayo warasuulahu rasuulkiisa adeeca amarkooda adeeca haniimada say ku maamulaan yeela in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina hee jawaab shardigii adiicu llaha ilaahay adeec iyo warasuulahu ilahay rasuulkiisa adeec aayaddu waxay ku soo degtay baa layidhi maalinkii beder baa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qatala qatiilan qofkii dila gaal falahu kada wakada intaa iyo intaasuu leey waman nasara asiiran falahu kada wakada mid gaalada maxbuusa qofkii ka soo qabta intaa iyo intaasuu leey markaa ragga odayaasha ahaa jilib culusi calamadii iyo taliskii iyo meelihii goobahii bay difaacayeen iyagu dagaalka halkaasay ka ilaalinayeen raggii dhallinyarada ahaana ashubaan dagaalkiiba u ordeen gaaladii bay la dagaalameen oo laayeen haniimadiina waa soo heleen raggaanna meelihii kaloo muhiimkaha bay ilaalinayeen odayaasha ah oo da'da ah xoolihii markii la soo urushay dagaalkiina dhammaaday odayaashii waxay dhaheen xoolaha waynu wada leennahay fa innaa kunnaa lakum rid'an difaac baan idiin ahayn dhabarkiinna annagu taagnay haddaad soo caradhaan annagaa noo soo carari lahaydeen kuwaanna waxay dhaheen may odayaal meel iska fadhiya xoolahan waxay ku leeyihiin ma leh xoolahan waxaa iskale raggii dhallinyaradaha oo dagaalamay nin meel iska joogay waxna aan dilin xoolana soo ururin waxba kuma leh dood baa dhacday nebigaa laiskula yimid calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa soo degtay aayaddan yas'aluunaka can ilanfaal waxay kaa weydiinayaan haniimooyinka yaa leh yaa seesa loo kala leeyahay ciddii lisee u kala leedahay waxaa dhahdaa ilaahay rasuulkiisaa maamulayo qofkii la siiya ha arko qofkii aan la siin ha arko mar haddii xag rabbi laga maamulayo bas iyo xag rasuul aayaddaanaa soo degtay nebigu muxuu sameeyey marka aayaddu soo degtay faqasama sala allahu calay wasalm alghanaa'ima baynahum bisawiya nebigu haniimooyinkii waa u qaybiyay dhexdooda si siman odayaashii iyo dhallinyaradii kulligood si siman baa loogu qaybshay waa wada leedihiin baa layidhi arrinku saasuu ku yimi marka in kuntum mu'miniina xaqan mu'miniin kaamiliin oo dhaba haddaad tihiin oo iimaankiina ka run sheegaya hee jawaabki faadiicu llaha ilaahay adeecayo warasuulahu muminiin haddii mar lasoo hadal qaaday yaa muminiin ah tilmaamahaana layska rabaa inama almu'minuuna kuwa mu'miniintaahi ee iimaankooda kaamilka ku ihi aladiina kuwa weeyaan saddex arrimood baa la sheegayaa muminiinta tilmaamahooda dhegeyso aladiina kuwa weeyaan idaa dukira allahu ilaahay markii la xuso wajilad quluubuhum qalbiyaashooda ay lululato qalbigooda ayaa walbahaar baa gelay magac ilaahayba haddii la xuso allah idaa dukira allah ilaahay haddii la xuso xusida ilaahay darteed wajilat quluubuhum qalbiyaashooda cabsanaya khaafat ilaahay shaanigiisa weynaysanaya haybad baa qabanaysa dadkii hore markii la wacdiye iyo cabsida gelaysa iyo magaranaysa isbeddelka gelaya iyo ilaahay jalaalkiisa kusoo xaadiraya waxyaalo waaweyn baa ka muuqan jiray wajilad quluubuhum kuwaas weeye kuwa mu'miniintaa waa koow waidaa waqtigii tuliyat la akhriyo calayhim dushooda aayaatuhu ilaahay aayaadkiisa markii lagu akhriyana zaadad waxay u ziyaadisaa hum iyaga iimaana iimaan bay u kordhisaa aayaadka ilaahay markii mu'miniinta lagu dul akhriyo zaadad hum waxay u ziyaadisaa aayaduhu hum iyaga iimaana yaqiintooda iyo tasdiiqooda baa sii weynaada taasna waa mid tilmaan labaad wey muminiinta lagu yaqaan wa calaa rabbihim rabbigood oo keliya unbayna yatawakkaluuna tala saartaan ilaahay bay tala saartaan cid kale kama yaabaan kama baqaan saddexdaa arrimood maqaamka hore waa maqaamu lkhowf aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum maqaamka labaadna waa maqaamu ziyaada fi liimaan waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadathum iimaana maqaamka saddexaadna atawakul cala araxmaan weeye wa calaa rabbihim yatawakkaluun sidaas baa lagu tilmaamay ibnu qadiib wuxuu yidhi liyaqra'a haadihi laaya aayaddan ha akhriyo waliyatadabbarhaa hana tadabburo kullu mu'minin qof kastoo mu'mina bal aayaddan ha akhriyo ha tadabburo mu'min soo maahid iimaan soo ma lihid ama iimaan sheegan maysi arrimahan iska bar walyacridha calaa nafsi bir naftiisa ha u bandhigo aayaddan fain wajadaa tandabiqu calaa sifaatihi hadduu arka inay daabaqaynayso tilmaamihiisa falyahana bima ataahu allah min fadl tahniyad baa qofka u ahaatay alxamdu lilah ha yidhaahdo iyo waxa khayr ilaahay u dhiibay hadduu arko wain wajadaha fii waadin wa huwa fii waadin hadduu arko aayaddaanoo tog kala joogta meel dhinac kale wahuwa fii waadin isna dhinac kale taagan yahay isku meelba ma joogaan falyalja ila araxmaan alwaduud allaha raxmaanka ha magan galo ila araxiim alwaduud ilaahaas ha isku dhiibo qalbigiisa ha saafi yeelo iimaankiisa iyo tawakulkiisa ha kordhiyo salaada macnaha oogiddeeda iyo sekada bixinteeda iyo arrimaha la yimaado ilaahay markaa waa u kaalmaynaya fa nicma alqariib wa nicma almujiib walyakun hada biikhlaasi qalbin wa sidqi dawiya caqiido wanaag iyo qalbi khaalisnimana arrintaa ha ku dhex galo taasina wataa aladiina soo lama dhihin aladiina kuwii weeyaan taa hore kuula socota aladiina idaa dukura aladiina kuwii weeyaan yuqiimuuna salaata salaada oogaya sida u kaamilsan khushuucdeeda iyo furuusheeda iyo aadaabteeda ula yimaado wa mimaa kii xaggiis razaqnaa hum aan ku arsaaqnayna kii aan ku arsaaqnay qayb ka midan yunfiquuna bixinaya wey wax ka dhiibaya sakadiina waay bixinayaan sadaqo kalena waa dhiiba kuwaas wax weydiisanaya iyo kuwaa kale oo aan wax ku weydiisanaynba inaad wax u taagto wey arrimahan waa shan tilmaamood saddex arrimaha xagga waxa weeyaan qalbiga la xidhiira labana waa arrimahan la xidhiira xagga jawaarixda iyo xubnaha ee ficilka ah aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waa arrin qalbiga la xidhiidha waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadadhum iimaana waa sifo kaloo xagga qalbiga la xidhiidha wa calaa rabbihim yatawakkaluuna tawakulku waa arrin kaloo qalbiga la xidhiidha saddexdaa halkaa inoo dhiga labadan kale ficil weeyaan afcaasha jawaarixda xubnahay ka muuqanayaan waa maxay aladiina yuqiimuuna salaata waa kuwa salaada ooga koow saddexdii hore markii lagu daro waa af wa mima rasaqnahum yunfiquuna wax bixintuna waa waxda ficil aa qabanaysid weyn iyana waa arrin kaloo xubnuhu sameeyaan shantaa tilmaamood wey ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa tilmaamaha la soo sheegay wan wanaagsan iska leh hum iyaga unbaa almu'minuuna muminiin ah kuwa rumeeyey xaqaa iimaanan xaqaa iimaan dhab ah iimaan aan sheegata ahayn iimaan sheegataa lama rabo iimaan liqliiqad le lama rabo iimaan waswasaa le lama rabo waxa weeyaan iimaanan xaqan kuwa leh camal saalax iyo iimaan kuwa isku daray wey lahum waxaa u ahaaday darajaatun darajooyin waaweyn cinda rabbihim rabbigooda agtiisa bayna ugu ahaatay wa makfiratun dhaafid baa u ahaatay dunuubtooda la dhaafo wa risqun risqi baa u ahaaday baa ilaahay yidhi risqigaasoo kariimun wanaagsan risqi wanaagsan ba qur-aanka haddii lagu sheego waa jannada wa risqun kariim risqi wanaagsan ayay leeyihiin wey kamaa akhrajaka rabbuka min baytika bilxaqi halkan laba arrimood baa laiskugu keen shabahaya dagaalkii beder markuu nebigu u soo baxayey calayhi salaatu wasalaam oo gurigiisa ka soo baxayey waxaa la raadinayey safar gaalada quraysheed lahayd oo abu sufyaan waday in bucsharada iyo badeecada laga rito saysan gaaladu u gaarin xoolahaas iyo maaliyaddaas deedna safarkii intuu xogtii helay waa isagii safarkii fakaday oo nabad galay oo maka tegey deedna gaaladii waa iyagii soo gurmadayoo markii hore maqleen safarkiibaa dhexda loo gala waa iyagii ciidan tiro badanoo kun nin meelahaasa soo diyaarsaday sagaal boqol iyo konton nin ama kunba ciidankaasi waa soo dhaqaaqay markii meeshii la yimid dee saxaabadii dabci ahaan iyagoo iimaankoodu taam yahay baa qayb ka mida waxay kahadeen dagaalkan aan lagu talagelin iyo ciidankan badanoo kunka ah in dagaal lala galo maana soo diyaargaroobin sidaan maanan moodayn looma tabaabulaysan waana xagga dabiici ahaan weeyaan kahashaa dhacday kahashu dabiici ah ciidankay rabeen nabadgelyadii iyo inay si nabad inta ciidankaas yar ee afartameeyada oo safarka wada intay meesha kaga takhallusaan inay xoolaha iska qaataan xoolo tiro badanna waa la wada markay suuroobi weyday tan kale xoogaa qalbigoodii waa ka soo istaagay ciidan kuna iyaguna saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin weeye saxaabadu ciidankan gaaladana waa kun arrinku waa beder waa ramadaan toddoba-iyo tobankeed dhibsashaa dhacday laakiin dhibsashadii macaalkeedii iyo ciribteedii khayr badan baa lagu helay dagaalka muslimiintuba magaca iyo diintu inay fidaba kow soo jiiday waa dagaalkii beder qof kasta waa yaqaan sidaa markaa kahanaysan taas buu ciribteeda ilaahay wanaajiyey haniimadana waxay kahanayeen dhallinyarada in odayaasha loola qaybiyo iyana ciribteedii khayr bay noqoto markuu nebigu maka ka soo hijroonayana isaga laftiisu isagoo kahanaya magaalada u dhashay in laga saarana ciribteedii khayr bay noqoto arrimaha laysku shabahayaa marka kamaa sidii akhrajaka sidii ilaahay kamaa sidii akhrajaka uu kuu soo saaray rabbuka rabbigaa min beytika gurigaada kaaga soo saaray bilxaqi mutalabisan bilxaqi adoo xaq ku maran ama ikhraajan bilxaqi bixin xaq ku laran kamaad bimacnaa mil weeyaan taas oo kale marka maxay kuu tahay qabarkii mubtadihiisa inaad keentid haadihi alxaalu baa leeda xaalkan ah nicidda ay nacayaan waxay oy kahanayaan hadda waxay ka dhigan tahay waa milu ikhraajika adiga saaridaadi oo kale fii xaali karaahatihim marka adiga lagu soo saaray iyagoo ay dhibsanayaan in ciidankan lala dagaalamo ay kahanayaan laba karaahiyaa meesha ka jiray karaahiya waxay ahayd dhallinyaradu waxay dhibsanayeen xoolaha in odayaasha wax laga siiyo mukowbay ahayd karaahiye kalena waxay ahayd iyagoo dhanna saxaabadu waxay dhibsanayeen quraysh in lala dagaalamayo ciidankan intaan tirada la-eg oo aan lagu talagelin kamaa sidii akhrajaka rabbuka rabbigaa kuu soo saaray min baytika min baytika waa xaggee gurigaada gurigaas waa ka madiina oo dhan ba dee nebiga gurigiisii ah waa macno ama min baytika gurigaadii oo madiinaba kusii dhex yaallay madiine kasii deganayd iyana waa tafsiir kale fi lxaqi mutalabisan bilxaq saasoo kaley tani la mid tahay wey xaalkaani walxaalinna fariiqan koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka midana lakaarihuuna ay dhibsanayaan lakaarihuuna ayin kuwa dhibsanaya maxay dhibsanayeen lilkhuruuji liqitaali alcaduw cadowgan tirada badan in lala dagaalo loo soo baxo bay dhibsanayeen qof kasta dabci ahaan dagaalka iyo dhimashada iyo waxaas isagoo aan inkirsanayn buu niyad ahaan u dhibsadaa yujaadiluunaka way kula doodayeen yujaadiluunaka way kula doodayaan oo jumla musaanafa ah fi lxaqi xaqay kugula murmayaan bacda maa tabayana intuu caddaaday dabadeed ama yujaadiluunaka xaalay kula doodayaan fi lxaqi xaqa ay kugula doodayaan bacda maa tabayana intuu u caddaaday dabadeed oo doodaasi maxay ahayd waxay lahaayeen annagu safar baanu meesha u soo aadnay haddaan ognahay ciidankan badan inaan la dagaalamayno waa u soo diyaargaroobi lahayn hubkeeda iyo awooddeeda iyo raggeedaan soo diyaarsan lahayn ilaahay wuxuu yidhi kaannamaa waaba iyagoo yusaaquuna la kaxaynayo ilalmowti dhimasho say u kahanayaan dhimasho in loo kaxaynayaa moodaa walxaal hum yanduruuna dhimashadii ay u jeedaan siday u diidan yihiin meesha qalbigoodu kaannamaa yusaaquuna ilalmowti dhimashadii in loo kaxaynayo dhimasho iyo wahum yanduruun iyagoo u jeeda dhimashadii in qofku dee dhimashadii ujeeda loo kaxeeyo sida uu noqonayo waa la garanayaa iyagoo u jeeda waxaa moodaa dhimashadii in loo in loo wado oo loo kaxaynaya kaashadu meesha ay ka gaadhay wey waxay kaa keenaysay tiradooduna waa yaray agabka iyo qalabkay wateenna waa yaran waid yacidukum ullaahu wadkuruu xusuusta muuminiinay id waqti yacidukum ullaahu ilaahay idiin yaboohay yacidukum ullaahu ilaahay idiin yaboohayey macnaa wau idiin yaboohaye ixda daa'ifatayni labadii daa'ifo labadii kooxood middood annahaa iyadu lakum inay idiin ahaanayso ixda daa'ifatayn labadii daa'ifo middood markii laydiin yabay annahaa iyadu lakum idinka inay idiin ahaanayso waxaa lagu yidhi labadaa kooxood midun baa helaysaan ama safarkaynu ku guulaysanaynaa oo qabanaynaa ama ciidankan kale aynu qabanaynaa oo ka adkaanaynaa saas baa lagu yidhi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam labada kooxood middood baa labada daa'ifo middood baa la ii yaboohay buu yidhi ama safarka ama ciidankan badan markaa xusuus oo watawaduuna aad jecle aad jecle aad jeclaateen anna hayra daati shawkat watawaduuna aad jeclaydeen aad rabteen bimacnaa tuxibuuna aad jeclaysanayseen anna hayra daati shawkati shawkada iyo awoodda midda u saaxiibkaa hayrkeed takuunu lakum inay idiin ahaato waxaad jeclaydeen inaa midda aan hubka iyo ciidanka badan wadan ay idiin ahaato taas aafoodda isdhadhaan oo safarka ah midda aan ciidanka wadatana aa kala weji dadabtaan tani safarkan iyo bucsharo badan bay wadi shaam bay ka yimaadeen abu sufyaan baa hogaaminayey jibriil baa soo degay calayhi salaam wuxuu yidhi yaa muxamed ilaahay wuxuu idiin yamoohay labada daa'ifo middood ama safarkaa helisaan ama quraysh nebigu asxaabtoo la tashaday calayhi salaatu wasalaam waxay dhaheen haddii labadanna la kala dooransiiyey annagu safarkaa noo dhig xagga safarka noo noo kaxe qaniimo badanna waa helaynaa dagaal badanna kama jiro markay soo baxeen warkii wuxuu gaaray reer maka abujahal baa dhawaaqay yaa hala maka bay yidhi anna jaa anna jaa ciirukum amwaalukum safarkiinna iyo xoolihiinna haddii moxamed maanta asiiboo gacanta ku dhigo falan tuflixuu bacdaha abadan dib dambe u jiri maysaan una liibaani maysaan waa idiin dhammaata gaaladii way soo baxeen meel kasta iyagoo ka soo yaacaya abujahal baa la socda beder bay soo gaareen beder waa meel la yaqaano macruufa bayna maka walmadiina abu sufyaanna nin xeelad badan baa intuu xogtii helay buu safarkii waddo kale la mara waa carar gaaladii soo gurmatayba war u dirayoo abu sufyaan wuxuu yidhi safarkiinna waa nabadgal iska jooga way diideen saxaabadu waxay dhaheen nabi allow abujahal iyo ciidankiisa naga dhaafo safarka aan qaban markii xoogaa hadalka ay soo cesheen saxaabada xoogaa nabi waa ka xanaaqa calayhi salaatu wasalaam sacad binu cubaada saxaabigii nabadoonka weynaa baa kacay wuxuu yidhi imdi bimaa binaa nebi allow na hogaami nawad limaa shi'ta wax allaaliya waxaa rabto fa innaa muttabicuuka annagu waa ku raacaynaa waxaa kacay misna nabadoonkii kale sacad binu mucaad wuxuu yidhi ilaahay xaq kula diray baan ku dhaartay haddaa baddan nala dhex geshid meeshaan waa bade ma mari karna dhihi maynee waa kula dhexgelaynaa waa ku raacaynaa fasir binaa calaa baraka ilaahay barakadiisa nagu socosii nebigu markaasoo farxa wuxuu yidhi markaas siiruu calaa barakati illaahi wa abshiruu socda ciidanka ka wareega bishaaraysana ilaahay labada daa'ifo midba ii yabo wallaahi waxaa moodaaba yidhi inaa u jeedo ragga meesha la dhigdhigi doono rag badan baa dhiman doono gaalaay meelahay ku dhedhici doonaan ninkaas xariiqda ku dhacayo waaba iyadoo aan u jeedaa moodaa arrinku sidaas buu ahaa reer ansaareedna waxaa dee codka looga sugayey awal markii madiine la imaanayey heshiiskii waagii jamratulcaqaba iyo mina iyo markii la joogay dee hadduu nebigu gurigooda isugu soo hijroodo madiine yimaado inaan idina kusoo hunguriyeynayn bay u sheegeen laakiin magaalada meel ka baxsan in difaac iyo weerar iyo dagaal lagu difaacayo qodobkaas meeshaa kuma caddayn markaa nebigu markay garteen waxay dhehen ma annagaa noo jeedaa inaan jawaabno oo haaba yidhi markaasay jawaabeen jawaabahanay baxsheen labadii ood nabadan waa kuwaas arrinku sidaas buu ah deedna sidaas baa ciidankii lagu soo dhaqaajiyey saxaabadii ku soo dhaqaaqeen tiradooda waa koobnay weliba ansaartu hadalladay ku dareen waxaa ka mid ahaa beri inaan cadowga fooda isdarno annagu kama xumin nin naga harayana ma jiro tilmaan kaloo aan leenahay waxa weeye innaa la suburun fi lxarbi qolooyinka dagaalka markuu socdo sabraanna cagaha dhulka ku adkeeya suduqun cinda liqaa run ka sheega markii la kulmo ilaahay wuxuaan ka rajaynaynaa waxaa ku farxda inuu naga kaa tuso nebi allow arrimahaasay sheegeen waa tanaa marka wa yuriidu llahu ilaahayna wuxuu doonayay an yuxiqa alxaqa xaqa ilaahay inuu sugo bikelimaatihi ilaahay kelimaadkiisa ku sugo gaalada la laayo safarkaana ha iska tago laakiin ciidankan waaweyn oo gaalada iyo balaayada tirada badan inay maanta meesha ka baxaan safarkan haddii xoola laga helo xoolahan wixii lagu intifaaca waa maalmo yar laakiin cadowgan tirada badan haddii meesha baaba'aan iyo gaalada madaxdeedu dee muslimiintii bay nasruut bikelimaati wayaqdaca iyo inuu ilaahay gooyo daabiralkaafiriina gaalada dabadooda iyo kan ugu dambeeyay isti'saal iyo jiridgoyn in lagu sameeyo sidaasaa ilaahay doonay liyuxiqa alxaqa ilaahay xaqa inuu sugo waxay ka dhigan tahay wax meesha xadfan bay ku cadfantahay bay ku tacalluqaysaaye facala maa facala ilaahay wuxuu falay buu falay liyuxiqa alxaqa xaqa ilaahay inuu sugo wayurdila albaaila baailkana ilaahay inuu baaburiyo inuu buriyo walow kariha almujrimiinu mujrimiintu haba kaadeene walow kariha almujrimiinu mujrimiintu hadday kaanayaanba xataa taasna waa la yidhahdaa ama walow kariha almujrimuuna mujrimiintu haba kaadeen hadday rabaan darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab